wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle siciid xagar camalow ayaa ku dhawaaqay qorsho muhiim ah oo ku saabsan dhismaha xarumo waxbarasho oo cusub oo loogu talagalay in lagu horumariyo tayada waxbarashada iyo in la hubiyo in fursadaha waxbarasho ay gaareen caruurta iyo dhalinyarada ku nool deegaanada maamulka hirshabeelle qorshahani waxa uu qeyb ka yahay dadaalada dowlada hirshabeelle ee lagu kobcinayo adeegyada asaasiga ah ee bulshada iyadoo la taxgelinayo muhiimada waxbarashadu u leedahay horumarka bulshada iyo kobcinta dhaqaalaha wasiirka ayaa intaa ku daray in dhismaha goobaha waxbarashada uu diirada saari doono deegaanada sida gaarka ah ugu baahan adeegyada waxbarasho iyadoo la adeegsanayo miisaaniyadda dowlad goboleedka hirshabeelle iyo taageerada ka imaaneysa hay-adda caalamiga ah ee ka shaqeysa arrimaha waxbarashada sidoo kale wuxuu sheegay wasiirka in dhismaha xarumahaasi uu noqon doono mid waafaqsan heerarka tayada waxbarasho ee casriga ah oo ay ku jiraan fasallo qalabaysan maktabyo iyo goobaha farsamada gacanta lagu barto wasiir siciid hagar camalow wuxuu sidoo kale ugu baaqay bulshada reer hirshabeelle inay kaalin firficoon ka qaataan hirgelinta iyo ilaalinta mashaariicdaani muhiimka ah isagoo ku booriyey diinta macalimiinta iyo dhalinyarada inay noqdaan garab iyo gaashaan ay dowlad goboleedka hirshabeelle ay leedahay wuxuuna carabka ku adkeeyey in iskaashiga shacabka iyo dowlad goboleedka uu furo u yahay hirgelinta yoolka waxbarasho ee muhiimka ah arabnaa inaan ku ridno horena ka hago sagaalgeed waxay ka mid tahay iskuulaadka la dhisi doono ee dowladda hirshabeelle oo muxuu ahaay kasoo bilow xadka xamar aan la leenahay intaas waa soo sabrayseen inta yaroo hartin ha loo sabro intaas brocessay u baahan yihiin sabarna u baahan yihiin inta idin hartina ku sabra intaan annaga noolna oo nafta nagu jirto magaalo kasta oo lamida sagaalgeedna waa tegi doonaa adeeg waxbarashona waa gaarsiin doonaa waana awaamiirta na lagu hogaamiyo stateka hirshabelle oo madaxweyne cali guudla oo nagu hogaamiyo mar walbana uu nagala taliyo inaan ummadda gaarsiino adeegya waxbarasho insha allahu tacaala iskoolkaas waa la dhisi doonaa caruurtaas ubaxaasan waxay ku baran doonaan reer sagaalgeedow annaga waajibaadkana saarana gudanayna maaha iskool derbi la dhiso iskool ma noqdo haddii la idin dhiso toban dabaqoo oo oo iskor saaran iskool ma noqdo iskoolku wuxuu leeyahay waajibaad gaara wuxuu leeyahay wuxuu u baahan yahay horta macallinka dadku wax bari lahaa darbiyadu wax ma baraan waxaa idinku xijinaya inaa macallimiin idinkan wasaaraddu leedahay oo mushaar idinka idinka rabin oo mushaarkooda annaga wasaarad ahaan aan bixinno caruurtaasna wax baro waxaad heli doontaan manhaj free ah oo free la idinkugu keeno waxaad heli doontaan inaan gaarno in caruurta loo sameeyo quudinta oo qaada iyo quraacda canuga uusan gurigiisa u noqonin oo iskuulka lagu siiyo sida buluburta inteeda badan ay u qaataan waxaad heli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo qiimeyn iskuulkiina inta la qiimeeyo ou galo iskuulaadka annaga birito aan kula tartanno maamulada kale oo nala midka ah haddii aad idinka dadaashaan waajibaadka annagana saaran waay waajibaadka idinka idin saaran muxuu yahay waa hal waajib oo weyn waajibka koowaad waa inaad horta ilaalishataan waxaa idinka yeelan doontaan waayo dadaan wanaagooda darteeda mar hore ay soo gaartaa tihiin hadalkaani ayaa ah mid dhiirigelin u ah horumarka waxbarashada ee hirshabeelle iyadoo la rajeynayo in mashaariicdaani ay saameyn weyn ku yeeshaan soo saarista jeel aqoon u leh oo hogaanka u noqon kara horumarka dalka iyo bulshada